dastuurkaas dowladda soomaaliyeed u adeegaya dastuurkaas waa horta dhammaystire dastuurka waa haysana mabaadi'diisana waa taagan yihiin waxaa ka mid a nidaamka federaalka sababta mataqaana puntland ay hadda gooni ugu taagan tahay ay cabashada u qabto dastuurkaana keenay waa privilege in doodaas ay samayn karto ayadoo dowlad goboleed ah waa wax loo baahan yahay dood qabto oo dastuurka ay dood ka qabto ayadoo ah weliba aas-aasayaashii nidaamkan federaalka aa sax ah problem ma leh khilaafka iyo dooda dastuuriga ah iyo dowladnimadana waa wax loo baahan yahay oo wax ku dhismaya waxaan aaminsanahay dastuurka soomaaliya jid fiican uu ku socdaa ayagana doodooda waa la dhegeysan doonaa laakiin hal qodob ogow puntland somalilan iyo koonfur iyo meel kale iyo xaggaba horta baarlamaankan federaalka soomaaliya ah hay-adda dadka o dhan ka dhexaysa ah baarlamaankii cid ka baxday oo puntland kasoo jeeda oo tiri mataqaana annaga waa ka go'nay miyaa maqashay adig maamul markaas jira oo laga yaabo xataa haddii si sax loo qiimeeyo inaanay wada ahayn nuxurka waxa meesha ku qormaya ee laga yaabo inay tahay mataqaana ujeedooyin kale oo siyaasadeed laga leeyahy baa yiri mataqaana annaga gooniyaan ka istaagnay mar haddii mataqaana sanataradii lagu matalaayo oo si gaara u matalayo maamul mar haddii golihii shacabka mar haddii lagu matalayo xukuumaddii oo dadkii reer puntland ay fadhiyaan ay leeyihiin waxaan u baahannahay deegaankeenna waxaan u qaadi karno tusaale ahaan reer puntland dad badan oo doodaya waxaa jiray ra-isul wasaare iyo mataqaana madaxweyne ayaa loo baahan yahay lagu soo celiyo taladooday dowladdu qaadatay oo mataqaana baarlamaankii u qaatay waxaa ka mid a madaxdii hore qaybo ka mid ay soo jeed therefore waxaan aaminsanahay baarlamankan soomaaliyada umadda wada matalaya hay-aad ayaa noo dhisan dimuqraadiyeynta dalkan waxay leedahay nidaam brocess lasoo maro broceska dadka waa la weydiiyaa aragtidooday dhiibtaan laakiin marka u dambeyso meeshaanaan fadhinaynaa waxaan leedahay mataqaana afar sano yaxwaa aan la qabanin meesha la iska fadhiyo wixii ku saabsan tabasho siyaasadeed waxaan aaminsanahay wadaxaajood iyo baa lagu dhammayn doonaa laakiin nuxurka dastuurka dadkii waxaa meesha ku qoran deegaankaas wixii dhibaaya ka hadli lahaa waa joogaan ayagaa weliba soo dirsaday oo gacmahooda kusoo qortay sax siciidani naftiisaa soo qoray xildhibaanada aniga waxaan aaminsanahay asaga ayaa soo qortay dowlad goboleedyada ayaga afkooda ka sheegteen broceskii sidii loogu talagalay looma soo fulina boqol iyo kow ergama soo waxaynina calaa kulli xaal ayaga ayaa mataqaana lixdameeyo xubnood oo labada aqal matalaayo puntland kasoo jeeda ninkii soo qoray anaa keligay dowladnimada idinka yaqaan ma dhihi kara ayagaa matalaayo plus xukuumadda federaalka oo dad badan ku matalaya